bsmi اllaah alxamdu lilah wالsalaatu waلsalaamu عalى rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waslm wabacd in sha allahu tacaala waxaynu wax ka odhan doonaa kelmid aynaan dheerayn doonin in sha allahu tacaala mowduuca loogu magac daray mushkilaat اطalaaq wa xuluuliha maalan dhibaatooyinka iyo mushkiladda ay leedahay furitaanku dhibka uu leeyahay iyo waxa xal u noqon kara ayaynu wax ka tilmaamaynaa marka tacbiirka dalaaq la cabirayana loogama jeedo in dalaaqu mushkilad yahay sidiisa laakiin waxaa looga jeedaa waa mashaakilu akar marka maalan kahratu dalaaq wa xuluuliha mashaakisha iyo dhibka uu wato dalaaqu marka uu bato iyo waxa looga dhigi karo xal anfacaya marka runtii waxaynu odhan karnaa caalamka in badan dhawaaq baa ka soo yeedhaya markaad idaacaad ka dhagaysato ama warbaahinta qaybaheeda kala duwanba mid la yska arko mid la maqlo iyo mid la akhriyo mid ay tahayba taasi oo tilmaamaysa in dalaaqii uu caalamulislaami aada u badan yahay bal bacdulkafara ama gaalada qaarkeed ay ku tilmaameen horumarrada ay gaadheen inay ka mid tahay inay ku guulaysteen qoysas badan oo muslim ah inay dumiyeen marka ay noocaa tahay waxaa muhim noqonaysa in dib loo jalleeco marka furitaankan xadhkaha goostay maxaa ka si ah si guud waxaynu u tilmaami karnaayoo arrinka gebigeedaba kelmad ku soo ururin karnaa inaynu nidhaahno xalku waxa uu ku jiraa mar kastaba waa ashariica alislaamiya waa diinta islaamka dhibaato kasta oo timaada waxa dawo u ah fii kulli zamaan wa fii kulli makaan meel kastoo la joogo iyo wakhti kastoo la joogo waa tadbiiqu shariicati araxmaan allaha raxmaanka shariicadiisa in la dabaqo mar layba halkaasunbay ku ururaysaa dhibaato kastana halka lagaga baxayaa waa halkaa laakiin waxaynu rabnaa iyadoo ay sidaa tahay inaynu misna hoos u yaro gallo oo wax ka tilmaanno ugu horreyn waxaynu tilmaamaynaa diinteennu waa diin kaamil ah oo dhammaystiran oo loogu tala galay ilaa qiyaami saaca inay bashariyadda hoggaamiso dariiq la arko ka ugu toosanna ay mariso ina hada alqur'aan yahdii lilatii hiya aqwam qur'aanka oo kanahi waxa uu idinku hanuuninayaa gacanta idii qabanayaa dariiq la arko ka ugu toosan waddada ugu quman ayaa uu idin marinaya ilaahayna subxaanaه wa tacaala isagoo rasuulkiisa ka hadlaya waxa uu kaloo tilmaamay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin kuuma aanaan soo dirin ilamaa khalqiga siduu u dhan yahayba inaad naxariis u tahay mooyaane waayo diinta islaamku waxay inagu hanuuninaysaa waxa weeye wixii ay danteennu ku jirto fi اddunya waalaakhira aakhiriyo adduunba waana dhiin diin markaa dhammaystiran oo kaamil ah oo alla uu tilmaamay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina waxa weeye maantaan idiin dhammaystiray diintiinnii nicmadaydana korkiinna aan ku taam yeelay diin ahaanna waxaan idinka raalli noqday oo ay tahay noloshiinnu siday u dhan tahayba inaad ku maaraysaan islaamka marka haddaynu diinta islaamka si saxan u qabsanno waxaan shaki lahayn xuluusha aynu doonaynaa noocay u tahayba inaynu helayno haddaba dalaaqu waxa uu dumin u yahay haddii si kale aynu u nidhaahnana furqatu nikaax fi lxayaa kala tagga nolosha ee guurka lagu kala tegayo ama kala tagga guurka ee nolosha dhexdeedu waxa uu u qaybsamaa sidiisaba laba noocuun ima alaaq wa ima alfasku ama waa alaaq ama waa faski xaalad saddexaad ma leh waxa guurka dumiya iyadoo labada qof ay nool yihiin ay ku kala dhaqaaqaan ama waa alaaq ama waa faski maalan madhabka shaaficiyadu marka ay alfurqa fi lxayaa rabaan inay tilmaamaan waxay yidhaahdaan waa toddobi markaa waa waxa weeye toddobiyo toban nooc bay ka dhigaan ama toddobiyo toban qaybood afar dalaaq ah iyo saddex iyo toban noqonaya faski markaa faskigaa badan ama koob iyo labaatan oo afar dalaaq ah iyo toddobiyo toban faski ah mara laga sii waasicin karaana waa jiraan marka waxay noqonaysaa labadaa qodob in bay ku ururaysaa noocyadoodu haba kala duwanaadeene oo dalaaq waa kanaynu naqaano ee macruufka ah ee qofku si caadiya qofka u furo mararka qaarkood waa wax kala iibsi waa warqad kala iibsi khuluc baa lagu tilmaamaa madhabka shaaficiyaduna dalaaq buu u yaqaan masalan haddii labada qof ay shiqaaqoodu bato iyo dhibkoodu oo loo saaro laba xakam oo ay kala xugmiyaan in la kala furo oo la kala sii daayo ka noocaasiya laftiisa dalaaq bay madhabku ictibaariyaan qodobka afraad ee ay dalaaqa ictibaariyaan waa shaksiga mu'liga ah ee dhaartay liladiina yu'luuna min nisaa'ihim masalan kuwa ka dhaaranaya haweenka kuwa noocaasiya ee ilaaga la imanaya iyaga laftiisa waxay u yaqaanaan kala tagga la kala kaxaynayo inuu dalaaq yahay inuu dalaaq yahay ayay u yaqaanaan amaa faskigu ama licaan ha ku kala tageen ama riddo iyo diinka bax ha ku kala tageen ama ceeb markaa midkood kusoo darrisay ha ku kala tageen iyo wixii la mid ah marka furqadaa nolosha lagu kala tegayaa waa xal ka mida xalalka islaamku keenay sidiisa mushkiladu ma aha marka si khaldan loo isticmaalo ayuu xumaanayaa shay kasta oo diinta ku suganba haddii la leexiyo de waxa weeye dhib baa imanaya laakiin marka hore waxaynu leenahay adalaaq waa daruura bashariya waana min mafakhir اlislaam waa baahi bani aadam waa lagama maarmaan ilowba ilow dalaaq waa imanayaa oo ma diidanin in dalaaq yimaado waana xal ka mida xalalka islaamku dejiyey waa baahi bani aadam oo aan sinaba loo dhaafi karin bal waa min mafakhir اlislaam waa islaamku waxyaabaha uu ku faanayo ee waxa weeye kuwo markaa diin samaawiya sheeganaya oo aanay markaa diintaasi wakhtigeedii laga yimi oo hadda mid shaqaynaysa aanay ahayn iyo kuwo aan diinba sheeganayn noocay u tahayba nooca ay rabaan inay u maareeyaan xaaladda dalaaqa islaamku waa kaga duwan yahay waana arin muujinaya kuwo badan oo aqoon iyo aragti sheeganayay inay dib ugu soo laabteen markii dambe muslimiinta oo ay hadda u soo noqdeen in waxa weeyaan dalaaq lagama maarmaan yaho oo loo baahan yahay waayo haddii kale dee wuxuu iska noqonayaa sijnu abadiya oo haddii la yahdo raabidatu bayna zawjayn laa tanqadicu abadan haddii la weligeed go'i mayso dee markaa waa xabsi daa'in weeye oo waxay noqonaysaa labadii qof dee waa jeel baa la geliyey xorriyaddiiba waa laga qaaday islaamku taa ma yaqaano bal ahlulcilmiga in badani waxay ku tilmaamaan inuu yahay cilaajun makruuh marka dawo iyo waxa weeyaan arrin markaa ummad lagu dawaynayo oo la necab yahay haddii la yahdo qofka waa la qalayaa ama dawo qadhaadh baa la siinayaa waa laga yaabaa inay naftu dhibsato laakiin dee waa xal oo waa wax markaa dib laga mahadinaya marka fii bacdi alaxyaan dan wuu yahay wain yatafaraqa yugni illaahu kula min sacatih wa kaana allahu waasican xakiima ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamayaa hadday kala tagaan oo ninka iyo haweenaydu kala tagaan ilaahay mid kastaba wuxuu ku deeqtoomin markaa naxariistiisa iyo nicmadiisa waasaca ah ayaa uu markaa wax ka siin oo ka gaadhsiin oo ku deeqtoomin ilaahayna wuxuu ahaaday waasican xakiima alle waasic ah oo waxa weeye naxariistiisa awooddiisa sifaadkiisu say u dhan yihiin asmaadiisa waxa weye qudradiisa dhammaan ay waasic yihiin alle waa alle waasica wey alle ballaadhan wey waana alle xakiim ah xigmad badan oo shay kastaaba halkuu ku habboon yahay dhiga marka dalaaquna waxa uu ka mid yahay allaha xakiimkee shay kastaaba halkuu ku habboon yahay dhiga waxyaabaha uu ummadda u keenay ee uu u soo dejiyey ayaa uu ka mid yahay marka dhinac marka laga eego waa xal haba adkaade eh oo waxa uu ka fiican yahay kana toosan yahay kuwaa yidhi waa xabsi daa'in oo markaa haddii laysgalo oo labada qof isguursadaan weligood ma kala bixi karaan jaxiim kasta hadduu dhexdooda soo galo cadaab jaxiim ha isu rogaan waxa weeye ama ha kala yaaceen meeshay doonaan ku waa isku xidhan yihiinuun qolada sidaa tidhi ama yidhi waxa weeye ilaa qaadigu kala furo oo isagu ku raaco iyagu khiyaar ma leh ama ilaa ay isla qaataan oo labadoodu isku waafaqaan midkoodna gaar khiyaaru ma leh kuwa noocaa yidhi islaamku markaa ma qabo waana ka toosan yahay marka arrintii waxay soo joogsanaysaa imaa in la yidhaahdo dee dalaaqba ma jiro iyo imaa in la yidhaahdo waa jiraaye laakiin waa xal meesha uu ku habboon yahay la dhigayo marka islaamku taa danbuu qaatay oo ah dalaaq waa jiraya laakiin halka uu ku habboon yahay ayaa la dhigayaa maxaa yeelay nebiga waxaa ka sugan sala allahu alayh wasalam maalan inuu tilmaamay alarwaax junuudun mujannada famaa tacaarafa minha i'talaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf xadiiska bukhaariga inuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam nafuhu iyo arwaaxdu markaa waa junuud la kulmiyey wey macnaha waa jamacyo la ysu keenay wey wixii markaa is-aqoonsada ee shakligooda iyo qaabkoodu isku dhowaado ee isfahmaa way isu soo dunmayaan wixii isdiidaana waa iskhilaafayaanoo waa kala dhaqaaqayaan marka waxaad arkaysaa cid kastoo meel la ysugu keeno ama arday meel ha lagu xareeyo ama ciidan meel ha lagu xareeyo ama cid kale meel ha la ysugu keeno ama qoys ha la dhiso nin iyo gabadh ha laysu keenee bani aadamku qaarna markiiba waa isfahmayaan oo waxa weeyaan arrinkoodu wuu isqabanayaa qaarna way kala boodayaan markaad kuwii aan isqabanayn in laysku qasbaayo qasab isku haysta la yidhaahdaa yacni xal maaha kuwii waxa weeyaan is-ogolaayo isku hagaagsanaa in la kala diraana oo iska kala dhaqaaqaan markay doonaanna xal maaha marka islaamku wuxuu u dhigay xal caadil ah oo ah markay dani keensatee laga maarmi waayo aakhiru اldawaa'i alkay marka waxaa ugu dambeeya dawada gubitaan halka ugu dambaysa wey marka waxaad arkaysaa islaamku sida uu markaa hawshaa iyada ah uu u toosiyey midda kale yaa wax furaya marka iyada lafteeda dhinacaa laga eega masalada shan xaalaa ka suuragal ah markaynu nidhaahno furid baa jirta shan xaalaa suuro gelaya oo la tasawuri karaya tasawurka caqliga ah ama qismada caqliyada ah kow inaynu nidhaahno dalaaqa ninkaa loo dhiibaya iyo inaynu nidhaahno gabadhaa loo dhiibaya iyo inaynu nidhaahno labadaba waa loo wada dhiibaya way wada haynayaan iyo inaynu nidhaahno cid ka baxsan baa loogu dhiibaya oo u haynaysa iyo tashanaadoo ah inaynu nidhaahno labadooda iyo cid kaloo lagu biiriyey ayaa wada haynaysa shanta xaalaa suuragal ah oo caqligu sawiraya markaad caqliga ku eegto shantaa qodob baa kuu soo baxaya shantaa qodob islaamku wuxuu qaatay tii ugu toosnayd taa macnaheedu ma aha inaynu leenahay waxa weeye ciddaa loo dhiibay ilowba ilow arrinkeedu mar kasta waa dhammaystiran yahay laakiin waxaynu leenahay islaamku axkaamta laba meelood buu ka eegaa imaa maslaxa muxaqaqa inay tahay maslaxad dhammaystiranoo aan wax mafsadaahi la socon iyo inay tahay maslaxa haaliba maslaxo miisaan badan marka arrinta islaamku qaatay waa maslaxadaa miisaanka badan leh oo ah in waxa weeye dalaaqa ninka loo dhiibo waayo haddii gabadha loo dhiibo gabadhu iyadoo dhici karta dumarka qaarkood ragga inay ka fiican yihiin waynagii sheegnayoo arrinta axkaamta islaamku naadirka kuma xidho laakiin sida qaalibka abuu ku xidhaa sida loo badan yahay sida loo badan yahay rasaanada iyo caqligu iyo maamulku ragguu fadhiyaa dumarku had iyo jeer arrinkoodu caadifad buu ku dhisan yahay go-aan caadifadaysan oo deg deg ah sidaa daraaddeed baa nebigu tilmaamay sala allahu calayh wasalam mid haddaad weligaaba hagaajinaysay oo aada maalin xumayso ay liqi weydo inay ku odhanayso weligaaba khayr maad lahayn macnaa caadifaddaa markiiba qaadaysa waxaa laga yaabaa hadalkii inay markiiba meel adag ka istaagto marka haddii dumarka loo dhiibi lahaa marka haaliban la eego sida ay masalan maamulkooda iyo arrinkoodu caadifad ugu dhisan yahay bal wakhtiyo badanna aanu arrinkoodu toosnayn ama mar ilma uurkeeda lagu abuurayo ha noqoto oo markaa uurka iyo xanuunno iyo wax saamaynayaan ama ha noqoto xaalaadka xaydka iyo waxyaaba la mid ah oo aan arrinkooda aada isugu wada toosnayn ama caadifaddan wakhtiyo badan ka qaalib noqonaysa ha noqoto waxa weeye dalaaqu farakabax buu noqon lahaa sida aawadeed islaamku gabadha uma dhiibin labadoodana wadahaya lama odhanoo bani aadamku had iyo jeer waa kala ahdaaf iyo kala ujeeddooyin way dhici kartaa ninkuna inuu wax doonayo gabadhuna inay wax doonayso marka iyaduna tidhaahdo waa inagii wada haynay hadda aan kala tagno maadaamaad gabadh kala guursatay hadda naaw aan kala tagno isaguna yahda mi aan u yara miyirino bal aan u yara kaadino ama isagu yidhaahdo way iska kala tegaynaa iyadu taado mee waa isku xidhnaanaynaa waa wax dhici kara marka islaamku uma wada dhiibin waayo arrintu mushkilad ma beelayso haddii laba qof oo kale ujeeddooyinah oo midna hadduu doono tahriib ku socdo midna halkan inuu joogo rabo la yidhaahdo waa wada haynaysaan ilaa isla waafaqdaan oo wada saxeexdaan wax soconayaa ma jiraan taasina mafsadadeeday leedahay qof ka baxsan oo aan arrinkoodaba waxba ka ogeyn oo gurigaa gudihiisa wax ka socdaba aan la socon baa idii haynaya saacadduu doono idinkala diraya islaamku ma odhan islaamku ma odhan way dhacaysaa mararka qaarkood tadakhul inuu dhaco oo dee imaamku soo dhex galo marka loo ashkatoodo oo hadduu doono hawshaba go-aan ka qaadan karo ama xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha oo marmarka qaarkood xakam soo dhex galo laakiin asalku taasi waa arrin kale oo qaab gaara oo kalena markaa loo maaraynaye cid kalaa idii hayso say doonto idinka yeelaysa islaamku ma odhan idinkiyo cid kale dantiinna ka wada fekerana oo wada hayana lama odhan laakiin maxaa la yidhi ninkaa haynaya waayo sababka ninka loogu dhiibayaa waa marka koowaad ee war rasaanada iyo maamulka alrijaalu qawaamuuna cala annisaa qawaamada iyo mas-uuliyadda wey waa marka koowaad waa marka labaadee isagaa tabciyaad baa kaga imanaya mas-uuliyaad baa ka raacaya hadduu furitaanka la yimaado gabadho hadday wax furto mas-uuliyaad ka raaci maayaan isaga laakiin mas-uuliyaad baa dabagelaya meherkii dhig gabadha masalan cadadbaxeedii dhig mutca wax la yaahda dhig caruur hadday jiraan biilkoodii dhig iyo gurigoodii umuurahoodii isaga waxbaa dabagelaya markaa siduu ugu dhacaa dalaaq si fudud ma waxbaa loo raacanaya hadduu afkiisa dalaaq soo mariyo marka ilaahay xikan badan isagoo ka fiirinaya wa kaana allahu waasican xakiima ayuu ilaahay ninka u dhiibay marka kuwa maanta aqoon-yahano iyo cilmi le baanu leenaho sheeganaya waxaa laga yaabaa inay markaa islaamka ku dhaliilaan maxaa ninka markaa loogu dhiibay dalqada waxaynu leenahay hadday si dhaba u fiiriyaan oo caqli fiyow ku eegaan islaamku qaabka uu wax u maaraynayo way fahmayaan waanay dareemayaan arrinku inuu mas-uuliyad u baahan yahay waayo adduunyadooda markay maamulayaan ama shirkad yar ha noqoto ama maamul kale ha noqotee ma aqbalayaan in la yidhaahdo waynu ka wada talinaa meesha markiiba manager bay samaynaya kanaa guddoomiye aho kanaa maamulo kanaa caynkano waka war qoyska dhan ma bilaa maamulba ma fawda yacni sax ma aha islaamku inuu ninka u dhiibay waa caynulxikma culeysyadaasina isaga way daba socdaan hadduu iska galo isagana ilaahay subxaana wa tacaala ma odhanin sidaa doonto yeel ee wuxuu tilmaamay meeshii haddii cilladi timaaddo inuu duruq raacayo wallatii takhaafuuna nujuusahunna faciduuhunna waajiruuhunna fi lmadaajic wadribuuhun ilaahay wuxuu tilmaamayaa dariiq la marayo oo ilaa shan ah kollay nusuustaya waxaan jeclay inaan si yar usoo qoorogoosto anoo raba hadalka inaan ururiyo waayo waxaa laga yaabaa haddaad xadiiska ama aayadda ama isdul taagto ama aada isku daydo inaad marba wada akhrido inay wakti qaadato hadalka inaan ururiyaa baan doonaya marka ilaahay ilaa shan xal ayuu tilmaamay oo marka hore qayb dhan iyagu ay leeyihiin la yidhi labadiina dhexdooda ha ahaato qaybta dambena lala wadaagayo oo la yidhi bal haddaad dee u taag weydaan bal bulshada kale haydinka eegto ha iska go-aan qaadanina marka hore ilaahay waxa uu tilmaamay ninkii dalaaqa loo dhiibay war gabadhii haddaad aragto nujuus iyo santaag meeshii yimaado waani oo waxu sheeg waxu sheeg ma meeshii ha timaado u caqli celi hadday arrintaasi waxba anfici weydo oo ay ka sii darto bal waxaad isku daydaa inaad cunaqabatayn ku soo rogto guriga gudihiisa ah xagga dhaqaalaha maaha eh xagga jidhka iyo wax la mida bal inaad gabadhii gogosha kaga haajirto oo dee laftaadii waxoogaa muujisato inaad wax diidan tahay oo isyara ururiso marka arrinta noocaasiya misna ku day intee bay arrintaasi soconaysaa ahlulcilmigu waa isku khilaafsan yihin ama bil ha yidhaahdeen ama afartii biloodee ilaaga oo kale intii ay socon jirtay ha yidhaahdeen ama ilaa intay soo noqonayso ha yidhaahdeen yacni kollay bal muddo waxa weeyaan inuu gogasha kaga haajiro oo ninkii muujisto inuu ka xun yahay arrinta inantani ku kacayso ayaa qodobkii labaad laga dhigay qodobkii saddexaad waxa ay noqotay in la yidhaahdo nooc edbina oo aan gabadha waxba yeelayn de inaad tallaabo milatari qaadi karto muuji oo waxa weeye waxaad ku tahdaa dee waa sidee ma inaan gacanta qaadaabaa dalacday oo waxa weeye waxaan waxba yeelayn cimaamad iyo wax iyo wax ku yaro dhufoo markaa de laakiin hadda wax kugu carinayo ay hawshu aada u carinaya maaha waayahay marka arrintii waa inaad markaa lafteeda arrintii inay halkii hore dhaaftay oo aad leedahay dee gacantan ka hadlaya haddii arrintu saa noqoto waayo ma qaadan karo umuuraha noocana qodobkii saddexaad baa laga dhigay meeshii alla wuxuu keenay sulxi weliba la yidhi wasulxu khayr in laysu tanaasulo oo gabadhii xitaa hadday aragto ninkii inuu dee durkayo oo hawshiiba inay faraa ka baxdo ay marayso inay sulxi geli karto oo hadday doonto xaqeeda wax ka tegi karto oo bal reerahaaga kale bishan iska qabo oo bal isdejiyo bal hawsha sidan ha loo galo oo hadday aragto ninkii inuu si kale u durkayo ama hawshiisu inay sulxi iyo wax geli karto oo meel dhexe la isugu iman karo wakhtiyada qaarkood baabkan dalaaqa waxaad arkaysaa iyo nikaaxa in waxyaabo suuro laaluush leh sharcigu oggolaanayo ay ka mid tahay gabadhii ninkii inay xaqeedii wax uga tanaasusho oo ay leedahay wax iska qaado oo bal habeenaba iska maqnow oo habeenkayga aniga heblaayo siiyo bal hawsha bal cagta u dhig oo ay xuquuqdeedii wax ka tegayso oo qofkii inuu wax tanaasulay aada arkayso laakiin sharciga islaamka ah markaa xaq uu ilaahay markaa halkan sharciyeeyey oo aan laaluushiya wax kale toona lagu tilmaamin karin laakiin wakhtiyada qaarkood soranayso war arrintu waa sidee qofkan wax la siinaya bal ahlulcilmigu waxay fatwoodeen sida sheekh ibnu baas iyo aimo kaleba ay fatwoodeen xitaa waxaan masayrtirka loo yaqaano inuu mashruuc noqonayo oo marna adigu aada wax bixin karayso oo masala markaad aragto qoyskii inuu dumid qarka u saaran yahay na bal waxaana qaado oo weliba dahabna waan keenayaa wax kalena waan samaynayaa bal ina deji iska daado intana qaado oo weliba laba qaalmoodoo geelana waan bixinayaa iska raalli hawo yacnii waxaasoo dhan oo sulxiya waxa loo yeelayaa qoyskaa in la badbaadiyo marka intaasiba shaqayn weydo ayaa waxa weeyaan dalaaqi imanaya ama iyadu markaa warqadda ha iibsato haddii dhibku xaggeeda ka socdo ama ninku markuu arko umuuraha hore inaanay waxba anfacaynin oo u tari waayeen oo marka ay noqdeen laba markaa nafood oo aan isu munaasib ahayn isaguba go-aanka dalaaqa ha qaatee marka dalaaqu islaamka waa mar dambe oo xalka kaloo dhani shaqayn waaye sidaa daraaddeed ayaa marka xaalku toosan yahay in dalaaq meesha la keeno marka islaamku diiday ceebeeyeyna oo bal aada arkaysaa shaydaanka oo ilaahay uu inoo tilmaamay ina ashayطaana lakum cadow faاtakhiduuhu caduwa shaydaankii colka ahaa ee la yidhi waa cole col ka dhigta ayaa xadiiska muslimka ah waxa uu nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam inuu gaadayaashiisa soo diro ciidamadiisa gaadaha ah inuu dadka usoo diro oo isagoo leh soo fasahaadiya marba midbaa u taga oo yidhaahda waxan iyo waxan baan sameeyey waxa uu ku yidhahdaa waxba maad samayn ilamaa marka dambe uu yidhaahdo maa ziltu fulana xataa faraqtu bayna wa bayna ahli hebel kamaan tegin siaan u xadantaynaya ee marba dacal uga marayay ilaan isaga iyo xaaskii soo kala diray nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam kaa inuu soo dhoweeyo oo kaasi ka ugu marka agtiisa ugu dhow yahay oo uu ku darajaynayo o darajo ku siinayo marka waxaad arkaysaa iyadoo umuuruhu toosan yihiin islaamku marnaba inaanu dhiiri gelinaynin waxa weeye in lala yimaado marka wax dalaaqa ee la doonayo in laga fogaado bal nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamay xadiiska musnadka imaam axmed iyo keyrkiiba ku sugan ee saxiixa ah ayuma imra'atin sa'alat zawjaha طalaaqa min kayri ma ba'sin faxaraamu calayha raa'ixata aljanna gabadha ninka weydiisata dalaaq aan sabab lahayn hawadeeda iska ah iyo adyad oo sabab sharciga aan cuskanayn gabadhaasi inay xaaraam ka tahay jannada inay markaa urisaa iska da inay gashay inay urisaa inay xaaraam ka tahay marka waa waktiyada ahlulcilmigu ay yidhaahdaan dalaaqu xaaraan buu noqonaya arrin fiican maaha waayo haddaad masalan idraar unuu yahay dhibaatayn ama ninku gabadha iska dhibaataynayo sida intuu soo guursado inuu yidhaahdo waan bahdilayaado isla markiiba waa furayaa si dadku u yidhahdaan maxaa lagu arkay maanaa idraarka noocaasiya xaaraan buu noqonaya marka xaaladoo isku toosan ama xaalaadka la diidayba ee dalaaqa bidciga ah sida marka gabadhu xaydka qabto ama nifaaska qabto ama duhri uu u galmooday ay tahay umuuraha noocaasiya dee xaaraan buu noqonaya waa wakhtiyadii islaamku diiday laakiin markuu halkiisa yimaado ee bartii loogu talagalay dalaaqa lagula yimaado dee waa xal oo waa xal ka mida xuluusha islaamku dejiyey markaa taka laga cabanaya ee waxa weeye iminka cabashada badani ka taagan tahay waxa weeye waa markuu xarkaha goosto oo sidan iminka uu yahay dee uu noqdo oo arrin markaa xarkaha goostay oo waxa weeye aan toosnayn uu markaa noqdo ta aynu ka hadlaynaa taa weeye waayo asal ahaan waa istimraaru nikaax waa in nikaaxu joogtiismo oo jiro wax muddo ana laguma xidhi karo oo tawqiit lama siin karo oo wakti lagumaba jaro waa nikaaxulmutcuu noqonaya wakti ma yeesho waxa weeyaan wax kale laguma xidho waa nikaaxu inuu istimraaraaba asala intii la badbaadin karayana la badbaadiyo maadaama fawaa'id badan iyo khayr fara badani ku sugan yahay laakiin de haddii uu xalka kama dambaysta a noqdo marka qura islaamku tixgelinayaa markaa wey marka qura islaamku tixgelinayaa markaa weeye marka waxaynu tilmaamaynaa mar haddaynu tilmaannay in gacanta ninka dalaaqa la geliyaa inuu caynulxikma yahay oo aynu tilmaannay diinta islaamkuna diimaha kale ee ama samaawi ha loogu abtirinayo hadda kuwa shaqaynayo oo sharcigaba yay noqonine ama cidaan diin haysanba ha noqotee in islaamku xalka uu keenay uu ka toosan yahay iyo halka uu dhigay intaba markaynu soo tilmaannay waxa aynu tilmaamaynaa innagoo rabno hadalku inaanu inaga dheeraan asbaabta keeni karta qoysku inuu dumo caalamiyanna wax laga qaylinayo uu yahay oo si badan u soo kordhaya marka runtii waxaynu odhanaynaa asbaabta hal sabab waa ku soo ururin karnaa oo waynu odhan karnaa shaksigu marka uu khilaafo marka ilaahay subxaana wa tacaala shareicada kaamilka ah ee aakhiriya adduunba maslaxadiisu ku jirto marka waxay imanaya dee inuu masaalix badan oo aakhiradiisi iyo adduunyadiisaba ku habboonayd waayo oo dumidda waxyaabaha qoysaska ku keenaya kowbay ka tahay markaynu taas si guud u tilmaanno laakiin haddii la yidhaahdo kuwo gaara fartaha lagu fiiqo waxaynu ku fiiqaynaa qoysaska dumiddooda saddex qodob baa keenaya marka laysku soo ururiyo qodob wuxuu ka imanayaa labada shaksi ee iscalmaday ayuu ka imanayaa waxaynuna odhan karnaa ama markaa hadhow midkood ha yeesho ama labaduba ha yeesho weliba marka si dhaba isha loo geliyo oo muddo dhowr iyo labaatan sano ana umuurahan qadaaga iyo xukunka aanu ku soo jirnay khibradda halka aanu ka leenahay inaa isticmaalno horta boqol kiiba sagaashan umuuraha lagu kala tegayo raggaa leh dumarka haddaynu u badinno toban bay yeelanayaan laakiin bal marka hore innagoo isku duuduubayna si aynu u ururinno bal aynu tilmaanno horta marka koowaad waxay noqonaysaa inaynu nidhaahno inta badan haddaynu weliba kelmad kale sii raaciyana dumiddan guryuhu dhallinyaraday ka timaada qaalibku boqolkiiba shan iyo sagaashan boqolkiiba shan iyo sagaashan shanta kaleynu odayaasha siinaynaa marka shan iyo sagaashanku waa dhallinyaro bal haddaba aan tilmaanno waxyaabaha sababaya in qoysku dumo kow waxaynu odhan karnaa cadamu tasawurin waadix fi ahdaaf الzawaaj qodobka koobaad waa iyadoo tasawur dhab ah iyo tilmaan dhab ah qofku aanu ka haysan ujeedooyinka guurka waa waxyaabaha duminaya inan iyo inan yaroo isla cararay isaguna guurka waxba kama yaqaan inantan yar inuu maaweeliyaabuu doonayaa iyaduna waxba kama taqaano arrinkoodu waa ila xaraabayso wey waa iska xaraabo tan noocaasi ahi qayb bay ka tahay qoysaskan dumaya labadii qof mas-uuliyadba uma bilowna wax allaaliya wuxuu fahmayaaba wuxuu ku leeyahay dhaka kalay keenta bal adugu waa taasi afkaro mas-uuliyad saaraniba ma jirto hadday waxa weeye ubad hayso iyo haddaanay ubad hayn uma muuqato inantani waa safaarad cidi soo dirsatay oo qabiilkiinana safaarad u ah safaarad kala qaadashadaasi culays badan bay keenaysaa uma muuqato reerkuu ka guursaday tixgelin maayo oo inantu asxaabtay lahayd tixgelin maayo oo isagu qoyskiisa tixgelin maayo oo reerkii ku tabcay ee ku soo dhintay ee dhalay ee ku kharash garoobay ma tixgelinayo xitaa hadday ilmo yar wadato ama laba wadato wuxuu jecel yahay intaba intuu ka qaado hooyadiisii dhashay inuu ku hawlo mas-uuliyad u taallama markaa taasi waxay keenaysaa qofkii isagaan xaqiiq waxanba fahansanayn inuu galay waa waxyaabaha dumidda keenaya wakhtiyadii hore soomaalidu halkaa dhaqan fiican bay ka lahayd inanka xilasaamad baa la odhan jiray war inanku xilasaamad ma yahay macnaa nin xilahanan kara ma yahay ilaa mas-uuliyaddiisa la hubiyo waxba looma guurin jiro inantana qoys joogsi ma tahay baa la odhan jiray inan qoys joogsiya ma tahay bal markaan inankii aanu mas-uuliyaddii u bislayn inantiina waa laga yaabaa buug iyo qalinka way taqaanaayo hadday doonto bimustawa aljaamica bay maraysaa jaamicad baabay gaadhay laakiin rag si loo qaabilo ma taqaan buugaagteed iyo moobilkeedaba ka badin mayso rag si loo qaabilo ma taqaan mas-uuliyad nin uma bisla waxaa laga yaabaa gurigii inuu bilaa quraac kaga tegey bilaa qadana ugu yimaado waxaa laga yaabaa inay furaha ugu sii dhiibto cid kale oo hadhow reerka yidhaahdo ma gurigaa doonaysaa inantiibaa furaha noogu kaa dhiibta bal hadda u fiirso marka horta qodobka koowaad ujeedooyinkii guurka oo la garan la-yahay oo shaksigii mas-uuliyaddii aanu u bislayn waa qodob keenaya in qoysaskii inaga dumaan inta badanna mas-uuliyadda badankeeda inamadaale inamadaale qodobka labaad waxaynu odhan karnaa waa suu lkhuluq wa dacfu اddiin waa dabeecaddii oo ka xumaatay shaksiga iyo diintiisa oo markaa daciifoo liidata waayo waxa weeyaan diin dabeecadda wanaagsani waa ta diinta ku dhisan nebiga sala allahu alayh wasalam caaisha maxay tidhi kaana khuluquhu alqur'aan nebiga dabeecaddiisu qur'aan kay ahayd wa inaka la calaa khuluqin cadiim maxay tidhi kaana khuluquhu alqur'aan marka qofkii markay dabeecaddii ka xumaato wax aan dhib weynba lahayn oo la maarayn karo ayuu si xun u maamulaya nebiguna salى اllahu alayh wasalam waxa uu sheegay ragga waxa lagu dooranayo iyo dumarka waxa lagu dooranayaaba inay tahay dabeecad wanaagsan iyo diin ida ataakum man tardawna diinahu wakhuluqahu fazawijuuh markuu idin yimaado midaad diintiisa iyo dabeecaddiisa ka raallitihiin u guuriya dumarkana maxaa la yihi fadfar bidaati diin markuu nebigu sheegay qaababka dumarka loo guursado warta diinta leh ku guulaysa buu yidhi taa ku dadaal marka waxaa laga yaabaa wax aan wax weynba ahayn inuu buunbuuniyo oo ku leeyahay saasaa la sameeyey wartay saasi wax weyn maa bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen xusnu lkhuluqa tiscatu acshaarihim toban meelood sagaal ahaan waa ataqaaful bayaan waa in waxa weeyaan shayga aada ismoogoonaysiiso oo aad shayga isdhaafiso aanad danayn taqaafulka haddaad qofka u fiirsato war dee qof aan eed lahayna ma jiro bani aadamka haddaad isha la sii raacdo waxa weeye ceeb midhan buu yeelanaya waxay ku habboon tahay wax badan inaad indhaa ka laabato oo aada dib u eegto siiradii nebiga sala allahu alayh wasalam sagaal qoys buu hal mar maamulayay bashar bani aadama bay ahaayeen dumar kale wakhtiyada qaarkood baa kalimaad masayrahi imanayey oo waxa weeyaan caaisha oo tuu dumarka ugu jeclaa ah wakhtiyada qaarkood cibaaraad adag u adeegsanaysay sawjadii dhimatay dhammaanba alla raallia ka noqday khadiija markay aragtay nebigu sala allahu alay waslam siduu u weyneynayo uba markaa arrinkeeda kor ugu dhigayo nebigu sala allahu alay slam si u maamulaya wakhtiyada qaarkood qaybo kale waxay ka xumaanayeen hadiyadda loo soo hadiyeynayo wakhtiga uu caaisho la joogo intaba nebigu isagaa kala maamulayay wakhtiyada qaarkood baanu jawaabayn iyagoo hadal la yidhi yuu isdhaafinay taqaafulku waa muhim hadalka adoo arkaya inaad isdhaafiso mar kasta lama jawaabo haddaad loo yar ismoodo mar kasta damacdo inaad jawaabto qoysku waa dumaya waa inaad ku dadaasho in waxa weeye wakhtiyo badan aad aanad jawaabin aad hadalka isdhaafiso iyadoo hadallo culus lagu yidhi iska dhaqaaq mabaad maqlaynba hadda waad maqlaysa mobilka dhegta saaroo halowdhe haddaad waa inaad isdhaafisaa maaha inaad markiiba jawaabto markaa runtii suu'u lkhuluq wadacfu diyaana waa waxyaabo iyaguna qoyska duminaya shaksi mas-uuliyaddanba iyo markaa gurigan jira iyo nicamkan ilaahay siiyey uu ka abaalqadarayo waxbaba uma arko xalaali wuxuu arkayaaba ma jirto qodobka kale runtii aada u muhima ee bulshadeenna qoysaskooda dumiyaa oo haddaanan odhanba waa lambar laba haddaanu lambar kowba la odhan lambar laba noqon karaa ama lambar saddexdiisaaba aynu aan u dayne waa tarku lmusaaraxa bayna azawjayn min mashaakil azawjiya waa inaan laysu caddaynin oo inaan caddayn markaa laysu caddaynin labada lamaane dhibka dhex yaalla in badan waxaad ogaanaysaa markaad rabto mushkilad inaad xalliso weliba taasi labadoodoo qura ma qusaysee macal cidda xakamkee dhex gelaysana way qusaysaa markay labada qof isqabtaan ha isgarsiinin iyaduna iyo isgarsiin isku day inaad garnaqsataan idinkoo gurigiinna jooga la garnaqso waxaa tahdaa qodobkaa waan kaa tirsanaya mana qaadi karo qaabkaasaan u arkaa kana saan waxaad igaga cabanaysa aada liqiladahay ee qoyskeennu u dumayo si degan iigu sheeg cadhadana iska bi la garnaqso waa qof bani aadama way kula hadlaysaa si degan adoo ixtiraamaya oo wakhtiyo badanna eedda adigu isku soo godaya oo dumarka garawtiinka wax badan baa laga siiyaa haddaad ku adkayso damacdo inaad ka garhesho uun lafteedu culays bay keentaa miyaanad igaga dulqaadan kara intaa haddaad taahid oo xitaa gartii iyada yara siiso waxbaa soo dhadhawaanaya marka in arrinta laysu caddeeyaa oo la gun gaadhaa cilladda waa waxyaabaha qoysku ku dhisma haddii la waayo waa dumaya weliba runtii arrintaa waxaa eed badan ku leh odayaasha waayeelka ah ee doonaya inay lamaanaha dhex galaan arrintaa eed weyn bay ku leeyihiin khalad weynna way kaga jiraan weliba jaanibka hablaha culays bay saaraan aan kuu ducayne aabbeeh ama adeere noqo oo reerkaaga dhaqo oo qodobkaasi sax maaha kada waxba ha u ducayn ducadaada hayso isku day inantu waxay ka cabanayso inaad gungaadho maxaad ka cabanaysaa dheh ha caburin ka hadli dabeedna uga jawaab waxaa loo dulqaadan ka- jiray waxaa laga dulqaadan karo ma intaasumaad ka cabanaysaa dhe? markay ku tahaa waan kula dareemayaa dhe wax laga caban kara way tahay laakiin u caqli celi wakhtiyada qaarkeed waxaan xasuustaa qoys laga quustay oo intaasoo meelood laysaga yimi oo laga quustay kelimad kooban baa alla ku daweeyey oo inantii markaanu la faqneen nidhi qoyskii dee adaa duminaya ee maxaad ka cabanaysaa waxba ha ka warwareegina runta noo sheego maxaad ka cabanaysaa ciidankii kaleo dhan waa naga saarnay waxay nagu tidhi ninkaasi waa bilaa naxariis soo run dooni maysaan haa ninkaasi waa bilaa naxariis odayaashuna marar horena waa la celiyey waan xanuunsadaa jiman iyo waxba igu kaca markaan dhaco ima xaaleeyo gaadhu iska wataa uu iska tagaa weliba waxaan odhan lahaa cidda arrintaasi qusaysaa waa sifuun baan tilmaamay hadday fadhiyaan iyo waxba yay wax kale u arkin waa sifo guuduna la magacaabi maayo markaa dabadeedna waxay tihi arrinta noocaasiya weeyaan ima xaaleeyo wakhtiyada qaar buu meelaha doono iska qabtay anoo dhacsan oo warkaa ima xaaleeyo waa bilaa naxariis tudhaale ma leh ninkii baan u yeedhno qodobkaasi ma jira haa buu yidhi inaad gefsantoo khaldan tahay sooma aragtid haa odayaashana waan kuu ducaynaynaa iyo inantaa duminaysa hawsha leh ka daayo iminka labada qoleba waa isugu yeedhna hadday soo gelayaan xafiiska waxaad u caddaysaa gefkoo dhan inaad adigu leedahay qasaa weyn inaad tahay adigu caddee inantana raalli geli sodogyadiiyo reerkana raalli geli waxaana waan bedelayaa dhe dibna laygu arki maayo dibna ha ugu samayna waa gafe intii buu qaatay reerkii sidii buu dhisanyay maasha allah waana barakaysanyay wakhtiyo badanna khayr allah idin siiya hawshii berigii idinkumaa ku guulaystay buui marka waxaan uga jeedaa wakhtiyo badan qoyska waxaa dumiya arrinkan lagun gaadhin labadan qofba lamaba eeginba inantii baa la caburiyey qofkii sida fulkaana inuu qarxaabo markaa ku dhawaanaya maantaba waa jiq aamuso waa kuu ducaynaynaa qaba gurigii maxaa qaba gurigii baa dee maxay ku qabataa waxaa laga yaabaa ninkoo aad u canaanato inay intaa libo aragto waa tahay waad khaldan tahay saad inanta ula dhaqmaysaana si la qaadan kara maaha maanta kadibna ha u celin waa inan wacani khayr allah siiye waxoogaa ducaa u raaciso waxaa laga yaaba inaad iska degto iyo markiiba degto caadifadii ka bacdo marka runtii arrintaa lafteedu dumista qoysaska waxay ka tahay qayb muhima qaar baa odhanaya maxaad la hadlaysaa inaanay miyaan biilka lagu siin war maxaa biila dee isagiiba waa maqan yahay haddaanad xalka gaadhin waxa weeye kuma filla qoysaskuna waa dumayaan qayb weynna waxa ka ah kuwii guriga markaa dhistayna aqoonteedii ay wax ku dhisan lahaayeen ma leh kuwii ay wax moodeen ee u soo gurmadayna waxba uma tarin oo iyagina si cad looma wada hadlo labada qof hadday si cad u wada hadlaan oo ninka gartiisa farta loo saaro gabadhana loo saaro waxbaa soo dhodhowaanaya waxyaabaha kale runtii wax weyn qoyska markaa ka bedelee dumiya waxaa ka mida waxaynu odhan karno alghiira maradiya hiirada maradiga ee xanuunka loo nisbaynayo waa hinaasiga qaabka daran leh hinaasiga qaabka daran leh raggu ay leeyihiin qaar baa dee laysaga khakhaayaraya marka ka noocaasi ahi qoyskiisu dhisnaan maayo hadduu maantaba iska hinaasayo oo geedkii maygaagee meel ka taaganba qof moodayo de ka noocaasi ahi dee qoys u dhismi maayo taasina runtii waa mushkilad jirta weliba ka noocaasa uma celinno runtaan idiin sheegaya haddii ninka gabadhu qodobkaa kaga cabato waxba uma celina na yulafahaaga ku dilin baanu nahaa midh uma celina ka waayo waa cudur weey qofkaa iska khakhaayaraya eele maxaa si ah war naga tag muu yeedhe kaa waa waxyaabaha qoysaskana in badan buu dumiyaa de gabadhiina waa yaabaysaa taa lafteedu waa dhib jira wey dhibka kale ee duminaya waxaa weeye albuklu bakhaylnimo war hoy ragow gacantiinu ha furnaato idinkaan israafayn waxay soomaalidu ku mahmaahdaa dumarku toban wiiloo cadcad waa ka tagaan bay yidhaahdeen laakiin toban dherioo cadcad kama tagaan haddii gacantaadu furan tahay dumarka ismaba diidaysaa laakiin haddaad siyaaba qaar aan naf lahayn ula xisaabtanto wardee reerku waa dumaya reerku dhisnaan maayo raggeennana qaybo dhani waa noocaa gacmihii baa yaaban maxaa markaa waa la isqabsanaya dunidana duruufihii waa iska adag yihin isagoo heli karaya dabeedna maantaba dhib badan baa imanaya runtii markaa umuurahaasi waa ka mid umuuraha qoysaska inaga duminaya mas-uuliyad darada iyo dabeecadda iyo diinxumada ummaddii oo aan si cad u wada hadlayn aan xaaladda meesha yaalla lagun gaadhayn masalan khiirada iyo hinaasaha xaddhaafka ah maxaa la yidhaahdaa bukliga ninku waxbixintiisu ay liidato waxyaabaha kale runtii keeni kara waxaa ka mid ah iyaduna inay jirto ikhtilaafu alahdaaf watafkiir inay kala gedisan tahay ujeeddooyinka labadan qof leeyihiin iyo say u fikirayaan dumarka qaar ragga maxay u guursadaan markuu ama dibadda iyo meelaha ka yimaado ha ku dhoofiyo naa xaggaa annagaa gaalada iyo balaayadoodii soo aragnay ee dalka joog halkan aan kugu qabaya qoysku waa dumaya awalba may rabin guure yurub baa ka guuxaysa armiyaanasa ahayn yurub iyo america haddii labada qof kala hadaf yihiin oo kala ujeeddo noqdaan iska daa magaalooyinkan iminka halkan dalkeennanoo qura magaalooyinkooda ayaa laga yaabaa mid ahaan inay doonayso xataa dee isla keeni maysaan laba ujeeddaa kala wadataa markii hore umuuraa maad bislaynoo reer burcaad ahaanaysaa kumaad odhan moogta meel kale ujeedaa taa lafteedu hawsheeday keentaa oo labada qofoo midba xag u socdo mid wuxuu leeyahay diinta iyo dacwadda kor ha loo qaado midina meel daran iyo meel daadays ayuu ku socdaa midinkaa isuba keenaya midkiina xaggaasuu socdaa midkiina xaggaas taa lafteedu waxyaabaha qoyska duminaya ayay ka mid tahay haddaan iska soo ururiyo iyada inaha waan ku dhaafi karaa umuuraha ugu waaweyn iyagoo fara badan ee qoysaska inaga duminaya waa ka mid haddii si kale aan qodob kale ku daro oo laftiisa muhim ah waxa weeye altakaalifu zaa'ida marka fi marka fi nafaqaati الzawaaj kharashkan faraha badan leh ee guurka lagu bixinayo wakhtiyada qaarkood qolyaha haysta maxaa la yidhaahdaa carwooyinka qaarkood waxay ii sheegeen laba ismehersaday intaasoo jeer bay yaadeen laba isa soo mehersaday ayaa ku kala cararo halka iyaga markay yimaadaan ku kala carara hadda weli may guri gelina ogow maxay isku hayaan sariirta noocana iyo fadhiga dambe noocana inoo qaad nayaahe aniga jeebkaygu ii gaari maayo tan dambe casrigaad ku sheegaysae anigu waxba way wada casriga eh gurigana adaaba siraada iyo siraad kale uma baahna eh ina keen oo kan qaado iyo abadan wuxuu igu yidhi inta iyagoo midna cadhaysay iyo midna xaggaa u kacay midna xaggaa u kacay ma qaadanayna hanoo keenin annaga bal hadda u fiirso laysmaba gaadhin qoyskii wuxuu ku dumay intanoo kharasha ha lagu bixiyo guurkayga sariirta la dhigaya heblaaya ha noqoto fadhiguna hebelka caynkaasa ha noqdo kan haddii uu magaalada xitaa ka go-an yahay ma raba ee meel heblaayaan u diranaya taasi baa waxay keenaysaa qofkiina dee awooddeedii ma hayo marka dambe wuxuu odhanayaa dee guur ma rabtide adigu ujeeddo kale aad u socotaa waaba laysku dhacayaaba inta kala noqonaysa ku imanaysa kule warqadda iga qor mar haddaanu taa ku heshiin weyne tu kalena ku heshiin mayne ilaah yaabuu kuu keenaya marka waxyaabaha keenaya iyana waa ka mid qodobka labaad waxaynu odhan karnaa ee keena qoysasku inuu dumo waa altadakhul alkhaarijiy waa cid iyaga ka baxsanay inay meesha soo gasho taa hore labadoodii qusaynaysa cid iyaga ka baxsani inay soo gashaana qoysaska si weyn bay u duminayaan kowna waxaa ka ah sodohaha dhalay waxa weeye inanka qaalibku waa xagga ah sodohaha inanka dhalay kow bay ka yihiin adtadakhul alkhaariji waxa weeyaan gebigiisaba waxaad arkaysaa labadii carruur ahaayoo is ogoloo meeshii cid kale kala dirayso oo islaantii leedahay ab iyo isirba waxa umaanaan lahaan jirna waxaan kugu nidhi ee waxba ha ku odhanina ka daay bal balaayadan daya qayb dhan bay ka yihiin guryaha dumaya guryahan inaga dumaya qayb dhan bay ka yihiin waayo had iyo jeer hablaha haddii lala dejiyo sodohda inanka dhashay hawlo badan baa yimaada marka taa lafteeda waxaan ku naseexayn lahaa inta badan inay ku fiican tahay meel gaara inay degaan waayo culays baa ka yimaada halkaa taasi waa qodob qoysas badanna waxyaabahay ku dumayaan waa ka mid waxaa kaloo ka mid a alastiqaau suu saaxiibada xunxun gabadhii dumar bay ku xidhan tahay belaysan oo wax ku akhrinaya ninkiina qolo kaleu ku xidhan yahay dabadeedna reerkiiba bele kalaa dhex gelaysa gabadhii oo cid kale maskaxdiiba ka bedeshay baad arkaysa ciidamo kaley ku xidhan tahay dabeedna ciidamadan kalea si kale u darawalinaya ninku sidan ma yeelaa baa la leeyahay maya isagana waxaa lagu leeyahy gabadhu sidan ma yeeshaa maya labadoodiiba buufis qaba baa isu imanaya midba leeyahay maxaad saa u yeeli wey hawlaha jira bay ka mid tahay barahan bulshada iyaguna qayb weyn bay ka yihiin qayb weyn bay ka yihiin ama waxyaaba la ysu soo diraya ha noqoto ninku intuu mobilka furay gabadhii oo wax loo soo diray wax arkay ha noqoto ama gabadhii oo intay mobilka furtay wax egtay ha noqoto ama cid teleefonka kala soo hadlaysa ka qabatay intuu suuligii meelaha ku jiray ha noqoto hawlo badan bay bahalahaasina dadka ku hayaan kuwaa laftoodu waa wax labadoodaba ka baxsan waqtiyada qaarkood waxaa dhacday oo aanu indhaha ka qaadno qoysas ku dumay cid la soo hadashay oo weliba been u sheegtay gabadhii oo gabadhi ku tidhi waa way qabaa garanaysa iyada ku tidhi intaasoo carruuraad leedahay aniguna intaasaan leehay ma adigunbaad mooday inuu noogu dhiib baanu kugu nidhi reerkiiba intaasuu ku dumay reerkii dhammaaba gabadhii miyir dambe waa laga waa intaasuu ku dumay markii dambena waxaa la ogaaday xaqiiqadu inay si kale tahay oo sheekadubaa heblaaya tihi namiyaa waalateen anaa idinku ciyaareen xaggaad ugu ciyaartay reerkii baa burburiye marka horta barahan bulshaduna wax badan bay ka qayb qaataan bal qaarkood baa kelimaad ay ku qoreen ninkii looga soo ashkatooday oo la yidhi gabadhaadu ama guruub ay ku jirto cod noocaastay soo dhigtay marii hebel bay wax ka sheegtay ama sidaa reerkiiba dumay markaan barahan bulshadu qayb bay ka yihiin dumista reerka iyaga laftoodu waa dhib jira marka runtii taa lafteeda waxaan odhan lahaa war bal arrinta la dayn maaye haatan waxa la xadido oo si badan waxa loo hubiyo hadalladan la isdhaafsanayo iyo raggan marmarka qaarkood intay wax yar ku xidhaan bahalka moodaya waxa weeye intan yaray ku xidheen inay u ilaalinaysay hadhow gabadhun intaa ma eegto ay furaysay hadhow la arkayo hawlo badan baa dhacaye bahalahaana dib ha loo fiiriyo ka saddexaad ee ka baxsan waxaynu odhan karnaa waa cid kale oo masalan dee maamulaysa marmarka qaarkood dadka qaar waa la biiliyaa ama cid kalea maamulaysa waxaa laga yaabaa cidkaasi ciddaasi wax aan reerkii iskala raalli ahayn inay ku jiheeyaan oo cid kale maamulkii kala wareegtay oo ama inankiiba talin maayo wixiiba cid kalea maamulaysa ciddaa kalena awaamirulcaskariya bay ridaysaa kaanamaa go-aamo askarinimo taana looma baahna dabacsanaan baa la rabaa halkaa dega halkaa uguura haddaad diiddeen dee taga taa lafteedu qoysaskii wax badan bay dumisay maamul xumadaasi wax badan ayay runtii dumisay waxa kale waxaa la odhan karaa iska waxaan cidina eed ku lahayn oo waa iska umuuro cajsigu keenayo sida ama ninkii inuu dhoofay dabeedna sharci uu ku soo noqdo waayay dabeedna laba isjeclaa dee waayuhu kala xanibeen wakhtiyo badan bay dhacdaa ama uu islahaa dhoofiyo dhoofin kari waayo oo maantaba ay markay kala xanibmeen arrinta ay iska dhacday in la iska kala dhaqaaqo ama qofkii la xidhay oo muddo dheer uu xidhan yahay marka gabadhiina dee ay leedahay meelaan ku samro ma jirto ama xanuun iyo qofkii wax heleen waxyaabaha laftoodu qaybay ka yihiin furitaanka laakiin iyagu wax cidna lagu eedaynayo maaha waa qadara loo dhacay oo aan cidna lagu eedaynayo markaynu soo ururinno haddaba xalka maadaamaynu wax ka tilmaannay masalan asbaabta furidda keenaysa iyo furitaanku halkuu dhici karaya xal ku yahay waayo waa mawduuc ballaadhan oo haddaynu isnaano dee si weyn u dhex gala wakhtigu inaga qaadaya intaasoo maalmood buu u baahanayaa waxaynu tilmaami karnaa war xalku wuxuu ku jiraa kow hortuu mar kastaba diinta islaamka oo la dabaqo waayo macaasidu waa waxyaabaha dumiya qoyska umamkana dumiya ummadaha laftooda waxyaabaha dumiya imise ummadood baa lagu halaagay nebiguna sala allahu calayh wasalam salaada aynu tukanayno ayuu tilmaamay haddaynu safka toosin weyno hadda waa salaaddii in ilaahay quluubteenna iska horkeenayo la tasawurna sufuufakum aw la yukhaalifana allahu bayna quluubikum aw bayna wujuuhikum markaa safka oo aynu si toosa ka dhigi weyne baa la yidhi quluubtiinu iska horkeenayaa alle subxaana wa tacaala oo dembigaasi sabab wuxuu ku noqonayaa inaad iskhilaaftaan xadiista nebiga waa ku sugan tahay labada markaa iskhilaafa labada ilaahay dartiisu jeclaada iskhilaafa inuu isku khilaafeen dembi midkood soo darriyey marka xaqiiqatan haddii labada qof ahlulmacaasi noqdaan qoyskoodu ma barakoobayo inta badan xag allaa laga duminaya qoyskii ninkii waa taariku salaad qoyskii waxa weeyaan waa marka umuuro kale oo macaasiya bay ku jiraan waxaa laga yaabaa qoyskaasi inaanu dhismin marka horta bal macaasida iyo mukhaalafaadka rabbi la khilaafayo waxa weeye hala hala iska ilaaliyo si qoysasku inoogu barakoobaan in badanna ilaahay subxaana wa tacaala gacmaha la hoos dhigto inuu waxa weeye qoysaska inoo xasiliyo ubad wanaagsan inaga siiyo duriya saalixa sidii ay markaa ambiyada iyo ummaddii wanaagsanaydba ay ku ducaysan jireen taasi waa muhim waayo macaasidu waa waxyaabaha dumiya qoysaska iyo bulshada si guudba waa midda kale eh shaksigii waa inuu isku dayaa alxilmu waalanaat nebigu sala allahu calayh wasalam saxaabigii ashaj ibnu qays waxa uu ku yidhi ina fiika khaslatay yuxibuhum allah alxilma waalanaat waxaa kugu sugan laba sifo oo alla jecel yahay dulqaad iyo deganaan aanad umuuraha ku degdegayn marka in la yska ilaaliyo go-aanka degdega ah in dulqaadna la muujiyo waayo soomaalidu waxay tidhaahdaa gobannimo waa dulqaad iyo deeq gobannimadan aad maqlaysaaba waa inaad dulqaad yeelato deeqna leedaho gacantaadu aana xidhnayn haddii si kale loo yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa ninka ragahi waa sabraa samahana waa ka taliyaa marka inaad sabir leedahiyo dulqaad samahana ka talinayso oo aanad degdegayn waxa weeye waa waxyaabaha keeni kara in qoysaskeennu xasilaan waayo ilaahay qadartii iminka qoysaska dumaya badankoodu sidii alla yidhi reeraha ku fura kuma dumaan si khilaafsan bay ku dumaan wakhtiyo badan wakhtiyada qaarkood waxaan arkaa telefoonada igu soo dhaca marmarbay afar ama shan isku xiga ka hadlayaan dalaaq gabadhii baa kalarkay qabsatayoo dabeedna saddexdiiba waan ku furay baan idhi gabadhii baa caynkan iyo caynkan igu tidhiyo teleefon baanu ka wada hadalno waxaan ku yidhi wixii gabadhi ku furantaba waan ku furay waa noocaa moogta caqliga noocaa u shaqaynaya qodobkaasi aad buu u badan yahay nin kastoo culimaahina waa og yahay su-aalaha la weydiinayo markuu masaajidadaa joogo waxaa ugu badan gabadhii baanu xalay isku qaraxnay war go-aankaa degdega ah dalaaqu ma leh war deganaan baa loo baahan yahy war dulqaad baa loo baahan yahy aada furtidba e ha degdegin maxaa loo leeyahay gabadhu markay xaydka qabto yaan la furin waxa weeyaan ama duhri loogu galmoodo yaan lagu furin waxaa la doonayaa in muddo arrintu ay markaa wakti hesho gabadhana ciddadu aanay ku dheeraan ya ayuha الnabiyu ida طalaqtum الnisaa faطalliquuhuna lcidatihina waaxsu lcidda waa nebi allow baa ilahay leyi subxaana wa tacaala markaad furaysaan dumarka liistiqbaali ciddatiina markay ciddadooda qaabilaan fura oo duhri aydaan ugu tegin ku fura weliba ciddadana kooba marka ahlulcilmiga waxyaabay tilmaamaan xikamka waxaa ka mid a waxayaan gabadhii markay muddo masalan xayd dhowr maalmood wadanayso ee laguyaadaha furin ee xitaa adoo yidhi waan ku furayaaye allaani ogolayne isug gabadhay ilaa intaad xaydka ka daahiroobayso markay daahirowdana waxaa laga yaabaa in arrintiiba iska degto oo adiga laftaadina dee gabadhaa iska diyaargarowday ee iska maydhatay halkeedaa jooga damac kaleba ku galo aad iska soo yaro degto ataa wixii aynu hadal hayninba iska daynaa way dhici kartaa marka hortu deganaan iyo dulqaad waa muhim waxaa kaloo muhima almushaawara maca sulaxaa dadka wanaagsan in lala tashado inaanad go-aan fardiya iska qaadan oo deg degahe war waayo aragga la tasho war dadka waxaan kusoo dhaqmi jiray wax weydii war gabadhii intaasoo casho waxaasaa igaga yimee maxaan yeelaa dheh la tasho waxbay kuu sheegayaan waxbay kuu sheegayaan laba habeen guriga ha tegina haddii doona ha ku yidhaahdeen waxban bay kuu sheegi lazman waxbay kugu biirinayaan arrintu jawigu waa iska soo degaya haddaad cid khayr qabto oo wanaagsan la tashato markaa taa lafteedu waa muhim istikhaarada iyo ducada in la badsadaana waa muhim oo ilahay in badan gacmaha la hoos dhigto inuu qoysaska inoo islaaxiyo oo khilaafka iyo dhibka inaga saaro in badan in gacmaha la hoos dhigtaa wax fudud maaha wax fudud maaha ilaahay subxaana wa tacaala kownku isagu gacantiisa ku jiraa waa muqalib alquluub qalbigan ku nacay isagaa bedeli karo si fudud u bedeli kara marka ilaahay ka bari inuu sawjadaada kuu islaaxiyo khilaafka iyo dhibkana idinka dhex saaro waa waxyaabaha xalka u noqon karaa waxa weeyaan dalaaqan inuu hoos inooga dhaco dalaaqa waa xal sharci ah iyo cilaaj sharci ahoo laga wada saari maayo meesha eh laakiin inuu hoosu dhac sameeyo oo qaabkanu inoogu badan yahay uu markaa dee hoos inooga dhaco waa muhim waxaa kaloo ka mid ah inaad dareento fawaa'idda kuugu jirta inaad dareento nikaaxani inuu yahay amarkii ilaahay oo aada qaadatay inaad dareento shaydaanka inuu waxani farax gelinayaan oo shaydaankii darajooyin ku bixinayo inaad dareento in walad saalixa oo kuu soo duceeya alla kaa siin karo waayo maxaa yeelay waxaad dhici kartaa inaad markaa shay ka hataan sida alla inoo sheegay oo marka ilaahay khayr badan idiin yeelo marka wax badan oo khayra markaa taa lafteeda filo waxaad qiimaysaa ciddan wax idinka dhexeeyaan iyo xididkan waxa weeye aada rabto inaad albaabada u laabto oo safaaradaha kala qaadataan iyada lafteeda eeg halkaa colaad baa ka soo korraysa waxaad eegtaa mushkiladda ubadka kaa dayacmaya ubadku hadduu waayo masalan ricaayat lumuumad ilaalintii hooyada ama ricaayat lubuwa markaa daryeelkii aabbaha iyo ilaalintiisii ilmahani waa lumayaa ilmo aan labada waalid isu celinayn wax badan baa ka khaldan markaa si badan inaad waxa weeye u fekerto oo fawaa'idda nikaaxa kuugu jirta aada eegto taa lafteedu waa waxyaabaha keensan karaya inuu hoos u dhaco oo aada qofkii dareen sameeyo oo markaa uu muwaasana sameeyo masaalixda iyo mafaasidda aada isu eegto ay nebigu sala allahu alayh wasalam laa yafriqu mu'minun mu'mina waar mu'minku mu'minaad yuu nicin waayo in kariha minhaa khuluqan radiya minhaa aakhar hadduu dabeecad ku naco mid kaleu kaga raalli noqon markaa waxaanay xumaysay iyo waxaanaad diidantaad liqila-dahay bal waxaan kale wacan ee barbar yaalla eeg wax isu miisaan markaad si badan wax isugu miisaanto ducadana badsato ahlukhayrkana la tashato waxa weeyaan macaasida iyo xumaantana ka fogaato waxaa la rajaynayaa in qoyska alla kuu barakeeyo oo kuu xasiliyo marka runtii umuurahaasina waa umuuraha xalka u noqon kara in dalaaqu hoos u dhaco marka mawduuc aynu si yar kaga gayoonayna maaha eh waxaan jeclahay inaha inaan iskaga soo ururiyo idhaahdana ilaahay subxaana wa tacaala qoysaska muslimiinta ha inoo xasiliyo hana inaga dhigo kuwii dariiqa xaqa ah raaca ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku hanuuniyo jannat lfirdows alaclaana uu ku mideeyo واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته